kulanka dhalinyarada soomaaliyeed iyo doorka doorashada tooska iyo kilinya way ballaha ka gebagabaayey magaalada muqdisho iyo on xiritaankiio ku qayb galeen wasiiriyo xildhibaano ku tirsan lamada aqal ee baarlamaanka soomaaliya madallo ahaa tito furun oo dhammaan dadkii ku qaybgali iyo ku kudoodeyen doorshoka eedan sidii doorashada tooska iyo aan ku qayb gali lahaayeen iyo wayba dhammaantoo isla qarani in dhallinyaradiiyo muhiimata doorashada dalka gudoomiye ku-xigeenka arrimo bulshada gobolka banaadir cabdicasiis ismaayo sheegay in doorashada qof i odaya salanqeed amni iyo xasiloona dalkan hadduu seeyay amni sheeko toosan farxad ay noo tahay haddaan nahay maamulka gobolka banaadir inaan xafladan goobjoog ka ahaano cid walba oo aaraadu diibatay iyo wasaaradda intaba ugu madcelinaynaa tan kale mar walba haddii doorasho qof cod laga hadlo waxay muhiim u tahay dhallinyarada soomaaliyeed awoodooda iyo bulshadooda iyo karaankooda inay kusoo bandhigaan dowladda iyaga iyaga ay doonayaan iyagoo ka habtarayso waxbarashadooda caafimaadkooda iyo shaqo abuurkooda intaba sidaa darteeda doorasho qof codna markii la sameynayo xildhibaan caasho koos oo ku tirsan golaha shacabkiiyo sheegtay in baarlamaanka soomaaliya uu ishirgeliyay guuli iyo deertii dowladda federaalka
dalkanna waxaa kala gooyey oo dhibka inoo horseeday waa siyaasiyiin siyaasiyiintu waxay eegayaan dantooda oo keliya kama fakerayaan dadkan maxaa dan u ah majoritigoodu marka inagu dhallinyarada soomaaliyeed haddaynu nahay waxayna looga baahan yahay in aynu garanno maxay dani inoogu jirtaa marka uu madaxweyne isa soo sharaxo wuxuu ku gelayaa tartanka waxyaabuhuu qabanayo qofka kale ka soo horjeeda ee la tartamayaa wax kaluu la imanaya meeshaasaad markaa adigu cidda aada is leedahay dantaada waxbarasho dantaada caafimaad dantaada biyo nadiifa inaad heshid dantaada inaad laamiyo qurux badan lagu dhiso halkaasaad kala dhexbaxaysaa wasiirka wasaaradda dhallinyaradii oo ciyaaro xukuumadda soomaaliya xildhibaan maxamed barre maxmuud yaaha gebagabadii madalla ku hadali weynuusan uma hadnagay ku qaybgalayaalka madaluun ama aan dhihi karo marka hore annaga barnaamijka waxaan ugu talagalnay ama asalkiisa markaan idinkaga sheego wuxuu ka yimid informal discussion eliid dhallinyaraha xafiiska igu soo booqday igala hadlay halka uu dalka u socdo iyo hanaanka doorashooyinka waxaan wax badan oga waramay marka inta badan intii uu caawa abukaataha halkan ka sheegayey oo inta badan uu dhallinyarada prestationka ugu soo bandhigay qeybo ka mid ah kadib dhallinyaradii waxay yidhahdeen waxaanu qurux badan oo saan hadday jiraan annaga waxaan daawanay rag odayaalow leh dalkan khatar oo ku jiraa waa kala go-oya doorasho ma jirto waa lagu kala guurayaaye adna waxaana wasiir u haysaaye
madaluunya wayba ha qabanqaabiday wasaaradda dhallinyaradii oo ciyaaro dowladda soomaaliya iyo ana markaaseytilaha ku jeedi talooyinkai eedansada dhallinyaradii oon ku qayb gala koran doorashada tooska ee